shacabka ka nool deegaanka gobsoor oo hooseedow degmada gaalkacyo way bayo eedsadana in lagu kaalmay helitaanka baahiyo aasaasigan ee bulshada deegaanka sida caafimaadka walabarashada iyo biyo weybadeeray deegaanka wafduu soo gaamiyay guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimo samafalka iyo mashaariicda iyo odayaalka dhaqanka gobolka mudug axmed maxamed warsame guddoomiyaha deegaanka gobsoor ayaa sheegay iniyo muhiimata in dadka deegaanka iyo hadan baahanyin iniyo helaan biyo iyo weliba caafimaad maamulkuna waybayo ku edsadeen in si degdeg ah iyo markaaseetii codsashahan ku jawaabaan
qofka biniaadamkaah biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horraysa nafta biyihii hadda waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waastadu ay tahay hal waastaa oo geele hal waastaa oo keligeed ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyoska dadku ay ka cabaan ama dhaamamku ay ka cabaan ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masale intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho oo isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda saacaddu lix saac iyo jacab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay xilli hamiina sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxayse kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya waana ka hadli doonaan
gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimo samafalka iyo mashaariicda bedel sheekh liibaan yo sheegay in ka maamul ahaan iyo xoogga saara doonaan iniyo sidanka dhaqsiah badan iyo maamulka intiskale iyo andeersii doonaan codshiso waa idiin mahad celinaynaa dadaalkii hayaankiina rajeynayna insha allah meeshaan oo caasibad ah oo bariga gobolka mudug caasimad waa inaan gaarno dadaalkiina wada dhallinyaradana waxaan rabnaa inaad waxbarashooyinka ugu yaraan xataa wasaaradda waxbarashada waxaan ka rajaynaa insha allah in macallimiin insha allah idinkeentaaan ka codsanaynaa inaad ardada iyo dugsiga markaa ka soo baxaan inaad geysaan iskuulka geysaan oo naafac siduu ilmuhu noqdo dalka iyo dadkana wuxuu anfaco haddii kaleto wuxuu kaa noqonaya wiilku adigana waxba ku tari maayo